waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waa runta maal dhowed waxaa jirto inaanu maarata lacag taburcaada aan magaalada melbourne aan ugu sameyno ee qoomiyad ka mida qoomiyadaha ku nool dalka etoobiya oo dad ka mida qoomiyadaas oo ku noolaa deegaanka amxaarada khaasatan goondhar iyo nawaaxigeeda in maalin dhoweyd ay rabshado halkaa ka dhacay ay dad rabshado wadayaala ay dadkaasi soo barakiciyeen oo hantidooda iyo guryahooda ay maaragta ay daamaj u geysteen marka in ka badan lix kun oo qof ay ka soo barakaceen una soo barakaceen deegaanka tigreega ayaan waxaan ogu sameynay halkan inaan dhaqaalo aan maaragta aan gaarsiino oo aan tabaruc ogu sameyno lacag toban kun oo doolara marka anagu oo ah jaaliyadda dowlad deegaanka soomaalida ee ku nool ee cariran australia oo markaa uu soo brograamkan uu soo qabanqaabiyey ururka horumarinta soomaalida etoobiya oon aan aniga gudoomiye tahay aan markaa aan ku wareejinay taasoo maaragtay u ahayd aan u ahayd saldhig sidaad la socotid baa xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida etoobiya u hogaamiyay madaxweyne cabdi maxamed cumar in ay ayagana maaragtay laba toddobaad ka hor ay ogu deeqeen lacag toban milyan oo lacagta etoobiyan bir ah dadkaas soo barakacay annagoo taana taageerayna si maaragtay taageeradanana ficil ahaana u muujinayna ayaana ogu deeqnay lacagta tobanka kun ah markaas si dadka loo gaarsiiyo waa gartay qowmiyadda ama dadka aada leedihiin waa qaxeen oo aad lacagta u aruuriseen waa qowmiyadda tigreega laakiin rabshadihii etoobiya ka dhacay dadka ay wax ku gaareen oo qowmiyadaha matala mudaharaadada iyo oramada ka mid ahayd amxaarada ka mid ahayd shacbiyadahaas kale laftigoodu miyaysan dad qaxay ama dhibaato soo gaartay lahayn waa runta rabshaduhu waxay ka socdeen muxuu ahaa deegaanada ama oromiya ama amxaarada laakiin dadkan hadda aan anagu caawinay ma aan ahayn dad ama rabshad wada dadkan waa dad ayaga lasoo barakiciyey oo rabshadihii la sameynayay baa saameyn ku yeeshay marka taasa ayay ahayd ayagu marka dadkan kale ee rabshadaha sameynayay ee deegaanada jooga ee rabshad wadayaasha ah mayna ahayn dad barakacay dadkaas waxay ahayn dad maaragtay ayagu wax geysanhaya dad wax loo geysanaya mayna ahayn laakiin dadkan waxay ahayn dad wax loo geysto oo shacaba oo ku nool deegaankaas ama ka ganacsada ama si caadiya u degan etoobiyana saaad ogtahay waa qoomiyado kala duwan marka qof walba etoobiyaan wuxuu xaq u leeyahay inuu ku noolaado meeshii uu isleeyahay ama noloshaada waad ka soo saaran kartaa ama waad ku noolaan kartaa si nabadgelyada marka dadkan dad halkaa ku noolan bay ahayn rabshadahana maynan ahayn dad ayagu rabshado wadayaale dadka rabshada waday ee tirada yaraaba iyaga maaragtay dhibaato u geystay oo soo barakiciyey waa gartay isla qowmiyadaas etoobiya inkastoo dowladda federaal ay tahay dabcan qowmiyadahoo dhan maamulka iyo baarlamaanka ay ku jiraan haddana waxaa lagu tiriyaa qowmiyadda tigreega laftigeedu inay awoodda haystaan oo
xaqiiqdii horta waxa weyaan hadallada noocana yn qowmiyadda tigreega ayaa wadanka haysato oo waxaw inta badan waxaw waa barobaganda ay dadkan maaragtay nabadiidka ama kasoo horjeeda systemkan etoobiya ay maanta ku nooshae federalismka dad kasoo horjeeda waxaw etoobiya waa sagaal tilil weeyaan oo kilil walba asaga ismaamulo baarlamaankiisu leeyahay madaxweynihiisu leeyahay ku-xigeenadiisu leeyahay kaabineegiisu leeyahay maxkamadihii buu leeyahay marka qoomiyad qoomiyad kala maamusha etoobiya ma jirto waxaa kaliya ee ka dhexeeya waxaa weya etoobiya waa federaalka federaalkan waxa weye qowmiyadan tigreeg waxay ola siman tahay qoomiyadaha kale hadday noqoto wasiirada wasiirada qeybta ay ku leedahay oo ay sheerkeeda ah ayay ku leedahay hadday noqoto miisaaniyadda dowladda ee la wadaaga etoobiya o dhan waxaa lagu qaybsadaa nidaam waxa weyaan basic on population qaybta ayaga kaga soo hagaagta unbay leeyihin marka maamul ay ayagu gooni u hayaan oo etoobiya ayagu gooni u maamulaan ma jirto qoomiyad walba iyadaa ismaamusha federaalkan waxa weyaan waa la wada leeyahay qoomiyadaha etoobiya oo dhanna waxa weyaan way way ku wada jiraan baarlamaanka etoobiya oo kaleeta hadda qoomiyad walba way ku jirtaa waxaweye waa qoomiyadaha ogu tirada yar ayaa la dhihi karaa ayay ka mid yihiin tirqeeru ee baarlamaanka ka mid ah waa garta haddaan dib ugu soo noqono australia dowlad deegaanka jaaliyadda kasoo jeedo australia degan ama gaar ahaan magaaladan melbourne khilaaf baa ka jiray cidda maamulka haysata iyo cidda madaxda ka khilaafkaas ma la xaliyay muxuuse ku saleysanaa waa runta khilaaf waxaa jiri jira waa in badan soo jeeta khilaafkaas waa la xaliyay saad ogtahay waagi dhowed waxaa halkan noogu yimid oo booqasho taariikha noogu yimid madaxweyne cabdi maxamed cumar oo australia yimid khaasatan melbourne noogu yimid waxaweya dhammaan dhinacyadii iyo nidaamkii wixii oo dhan wuu la darsay wuu arkay markii uu deegaanka ku noqday isagoo la kaashanaya xukuumaddiisa iyo xisbigii go-aan buu soo saaray madaxweynaha guddi heer wuxuu sameeyey heer australia oo dhan ah marka maamul buu dhisay nidaam buu dhisay marka taas waxay noqotay mid meesha ka baxday khilaafkii iyo isjijiitankii oo taas madaxweynaha maaragtay yaa yaa yaa sameeyey go-aankaasaana hadda ah mid maaragtay dhaqan gale oo lagu socdo marka adiga maamulkaas cusub oo lasoo magacaabay doorkaagu muxuu yahay anigu waxaan ahay gudoomiyaha ururka horumarinta soomaalida etoobiya ahna xubin guddida fulinta ee xisbiga ee qaaradda australia sidoo kalena waxaa jira miyaa madax kale oo jaaliyada haa madax kaleoo badan baa jirta oo jaaliyada ah xubno waxaa jira guddi fulina oo halkan oo koob iyo toban xubnood ka kooban oo dhammaan ka wada sida gobolada hadda victoria oo kaleeta xubnaha kaga jira new south wales sydney xubnaha kaga jira western australia xubnaha kaga jira marka guddi guud oo waxaa la sameey ambareelo ah oo dhammaan australia oo dhan ay hoos imanayso
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s ccom au xariijin soomaali